dagaal khasaare dhaliyey ayaa askarta maamulka la baxay koonfur galbeed iyo maleeshiyaadka macawisleyda ku dhex maray tuulo hoos tagta degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ugu yaraan afar ruux oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen dagaalkan oo ka dhacay tuulo lagu magacaabo dacaarta oo hoos tagta degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose dagaalkan ayaa waxa uu salka ku haya muran la xiriira dhulbeereed dagaalka ayaa waxa uu dhex maray maleeshiyaad xab qabiil u abaabulan oo ka tirsan kuwa macawisleyda iyo askarta maamulka la baxay koonfur galbeed oo iyagana lagu eedeeyey inay qayb ka yihiin dagaalka labadan dhinac ayaa marka laga reebo dirarta dhexdooda ah waxay isbaarooyin iyo dhibaato kale ku hayaan dadka waxaana dagaalkii dhacay iyo arrimo kale sharaxaad ka bixinaya mid ka mid ah dadka deegaanka
kadib qolo kalaa soo duushay oo ayaga dhexdeeda afar qofaa dhimatay hadda nagu soo gaartay aniga afar qof inay dhimatay aadalka hore waxaan qaadanay dhahayn hadda ayakiyaaba dhigtay masaa'iday noqdeen masaa'id gacma dheer waa guddoomiye ku-xigeenka xitaa ku maqlaya guddoomiye ku-xigeenka balabeen miya wax saasaaya marka ciidankiisa wax laayeen aan lahay adigana kolley dad oo ku-een ahaa la dilay marka saasay ku bilaabatay ciidanka ayakana dekano hore waxaasaa meeshan yaalay inkasta dhulbeereed xilli roobaadkii sodomiya lasu dilaaya laakiin dekanooyinkiyaa sii batay hadda tan aniga maxaa ku maqlay in maamulka koonfur galbeed isbaaro u tiilay walaweyn inay qofku leef garaaceen haddana beledka iyadoo taas dhibaatadaas taale haddana dhabalkaas isku qabtay dhulbeereedii waxsaas isku qabtaan ciidanka koonfur galbeed marka kala qabtay ma aha markii ugu horeysay oo dagaallo ay ka dhacaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay koonfur galbeed gaar ahaan deegaanada hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose